Wasaaradda Tamarta dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Barawe ka daahfurtay kulan looga hadlayay horumarinta biyaha deegaanka si loo helo biyo nadiif ah oo si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan bulshada deegaanka. Intii uu socday kulanka, waxaa aad looga dooday sida ugu fudud ee loo midayn karo ururada ka shaqeeya biyaha, iyadoo loo marayo is isu-tashi wadajir ah oo dhinaca dowladda iyo ganacsatada, waxaana si wadajir ah uga daahfuray Agaasimaha Guud ee Wasaaradda iyo Guddoomiyaha Degmada Hanaduqa magaalada. Kulanka waxaa lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada rayidka, waxaana ugu horeyn hadalka qaatay Guddoomiyaha Degmada Hanaduqa magaalada.
Halkan waxaa lagu daahfuraya shaki oo shir ama tababar ama is-xog waraysi ama eh, is-dhexgal oo ku saabsan eh, isfahamka guud ee eh, dowladda iyo iyo bulshada iyo maaragtay eh, waxaa nala joogeen qolada nala joogtaa waa wasaaradda tamarta iyo biyaha biyahana ayaguna hawshooda kama marno in yacni biyaha qaabka loo nadaami lahaa haddii qolada biyaha haysato eh, maaragtay ka shaqeeya isku xidhkoodii iyo wasaaraddu naftirkeed siday door muhiim ugu yeelan lahayd eh, nidaaminta biyahaasi marka waxyaabaha noocaas oo kale o dhan insha allah tacaala looga hadli doonaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed Mudane Jeylaani Cabdulaahi Xaaji oo si guud u daahfuray kulanka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda kulankan.
maanta waxaa iskugu nimid inaan furno ee, siminaar ku saabsan sida loo maareyn lahaa biyaha wasaaradda biyaha iyo tamarta waxay ka shaqeysaa korontada iyo biyaha sida wada ognahayna ee, soomaali dhan korontada iyo biyaha waa waxa waaye qaali waxay ku tahay bulshada ka wasaarad ahaan waxaan dejinay siyaasad in la yareeyo een, qiimaha biyaha iyo korontada gaar ahaan hadda waxaa muhiimadda noo saaran biyaha in la yareeyo qiimihiisa wasaaradda waxay la kulantay qeybaha kala duwan ee bulshada dadka gacan- gacanta ku hayo biyaha dhammaan waxay kala hadlaysay muddo kooban in oo la yareeyo qiimaha biyaha sababtoo ah ee, dadka een, waxaa muhiim u ah inay helaan biyo nadiif ah oo qiimeeya